Munaasabad lagu dhiirigelinayay in ka badan afartan arday oo baratay Culuumta Caafimaadka kana aflaxday Macadka Luqadaha iyo Tababarada Al Aqsa ayaa ka dhacday magaalada Jawhar caasimadda maamulka Hirshabelle. Xafladda qalin jabinta ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle, mas'uuliyiinta macadka, waalidiin ardayda loo qabtay munaasabad iyo marti sharaf gale. Ugu horeyn maamulaha macadka Al Aqsa Ustaad Tahliil Muuse Nuur ayaa ka barbixiyay ujeedka munaasabadan.
horta waxaan ahay maamulka iskuulka al aqsa academic Eh, iskuulka al aqsa academic waxaa la aasaasay sanadkii labadi kun labaatan iyo labadii Eh, caafimaadkan waxaa lagu bilaabay waa labadi kun labaatan iyo saddexdii gabagabadeedii bisha laba iyo tobanaad Eh, dafcada maanta qalin jebinayso ama qalin bedelinayso waa dafcadii ugu horeysay ee iskuulka al aqsa academic ee qalin bedelinayso Eh, intaasi kadib eh, dadaal dheer waalidiinta oo garab igu siiyey inay ardayda maanta heerka ay soo gaaraan ayagana waxaan leeyahay aad iyo aad ay umahadsan yihiin dhanka kale qaar ka mid ah waalidiintii marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadaha ayaa madasha kasoo jeediyey hadallo bogaadin ah maanta waa maalin weyn oo taariikh ah maxaa yeelay hadda magaca liigu yeeri waa magac maamul laakiin waxaan u sheegi rabaa dadka martasharafka meesha ka soo qabgalay inaan ahay waalid aan ahay dadka maanta qalinjibinaaya laba ardayaan ku leeyahay gabar iyo wiilaan ku leeyahay marka insha allahu tacaala farxaddaydu wax lasoo koobi karo maaha hadduu ilaahay yidhaahdo ardada marka waxaan leeyahay eh, qalinjibinayso hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay Ee, waxaa maanta farxad noo ah inaan kasoo qayb galno ee, qalinjibintan quruxda badan oo ardayda ee, iskuulka alaqsa ay ku qalinjibinayaan Ee, maanta waxaan dhihi karaa waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo arday ee, qalinjibintooda inaan kasoo qayb galnay taa farxad weyn inoo tahay Ee, waxaan ognahay markay qalinjibin imaado waxaa waaye natiijo waxqabad amba wax la qabta amba wax la bartay finaalkooda marka ugu dambeysa waxa ardayda meesha ay soo gaareen waa guulahoodii ayaa la dhihi karaa waa qalinjibin marka waxaan leeyahay ardayda wax badan maadaama ay maanta soo gaareen waa in marxaladoodii qalinjibinta waxaan dhihi karaa maanta waa guulaysateen waxaan idin leenahay guulaysta maanta waa maalin farxadeed waa maalin wanaagsan waalidiinta ay faraxsan yihiin dadka soomaaliyeedna ay wada faraxsan yihiin Eh, macadka luqadaha iyo tababarada caafimaadka alaqsa wuxuu dhaliyey koob ayuu dhaliyey waxaana idin sheegayaa wax lagu dayda waaya arday fiican ayuu soo saaray waana ku mahadsan yihiin ilaahay baa mahadda leh waxaana mahaddaas iska leh macallimiinta macadka oo ugu horeeyo Eh, macallin tahliil muuse وأن أدعي لنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ما أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القصر العظيم وعلى آل نبينا العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرة وباطنه يقظته ومنامه واجعله يا رب الروح لذاته من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم صدق الله العظيم ugu dambeenna wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga marwa cabiire maxamed ayaa ardayda kula dardaarantay in ay sii laba jibaaraan dadaalkooda maanta sharaf ay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo anoo ah een, walaa- ee ii qalin jibinaayo walaalkay oo wiilka reerkan ugu yar een, oo matalayo magaca walaal haddana idin idinkugu imaaday mas-uuliyiinta isteedka ka socoto waa mahadsantihiin Een, waxaa idin leeyahay waxaa tihiin dhaqaatiirta beri injineerada beri waxaa idin leeyahay hambalyo Een, maanta keliya ma gaarin yacni heerka ugu dambeeyay waxbarashada laakiin waxay idin tahay bilow cusub ee noloshiina ee idin bilaabatay waxaa idin rajeynayaa inaad dadaal badan raangelisiin oo hore aa u socotiin oo yacni isdhiirigelisiin dhammaantiin een, ee, waxaa stiil waxaa tihiin dhallinyaro waxbaranayso Een, waxbarashadana ma dhammaato dufcadan ayaa ah dufcadii koowaad oo ka qalin jabisa culuumta caafimaadka ee macadka luqadaha iyo tababarada ee al aqsa